bismillaahi raxmaan raxiim maanta waa maalin dadka ku noqol degmada tansaako oo aad iyo aad oo uma sharxadaya ayaan lasoo dhex qaaday codbaahiyaha alfurqaan iyagoo ku faraxsan xasmintii maanta la xasmiyey degmada aadinwaal oo gacanta ay ku dhigtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dareenka dadweynaha ee ku dhaqan degmada saakow qaarkood ayaan la kulmay oo aan wax ka weydiiyey mid ka mid ah walaalaha ku nool degmada saakow ayaan wax ka weydiiyey walaa marka hore magacaa maxamed xasan maxamed xasan waxaad ka warantaa maanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay gacanta ku dhigeen magaalada aadan yawaal adigu arintaas sidee ayaad u aragtaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa ku faraxsanaa aad iyo aad baa ugu faraxsanaa inuu ilaahay muslimiinta guulsiiyo aad baa u mahadsan tahay sidoo kale waxaana kulmay mid isna ka mid ah ganacsatada ku dhaqan degmada saakow oo isna ka mid ah dadka ku dhaqan degmada tansaakow marka hore asalaamu calaykum calaykum asalaam magacaaga nuur xuseen cali nuur xuseenow saaka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay la wareegeen degmada aadan yabaal adigu waxaad ka mid tahay dadka deegaanka degmada saako waxaana ka mid tahay ganacsatada degmada saako maanta lawareegida xarakada ay la wareegtay magaalada aadan yabaal sidee ayaad u arkaa ciidan ka faraxsana ciidan ka faraxsana maasha allah maasha allah ilaahay guul ku weel mujaahidiinta ilaahay madasha kor ku weel jana firdowsi alla ku waraabi ciidan ka faraxsana maasha allah ciidan ka faraxsana walaalihii maanta qabtay maxaa u ducaynaysaa ilaahay jana ku waraabi aad baa u maasantay sidoo kale waxaa la kulmay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ku dhaqan degmada tansaago maxamed jimcaale khayre maxamed jimcaale marka hore salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته salaan kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab saaka waxay cagta marisay magaalada aadan yabaal cagmarintaasi maanta ka dhacday aadan yabaal adigu sidee ah ayaad u arkaysaa gooday ahaan الحمد لله رب العالمين الله أود رأسك مهلا إلهي بان وما علينا وحن أرقنا فرحة دميسترا أو إلهي ذن كيسا يلدا آن آد يا آد أن أكون فرح سنهاي أنت إلهي ذن كيسا غير كربتان أكون فرح دونتا وحن لنا همبليو همبليو همبليو لما قال قال وحن لنا هاي وحي شهيدة جنة فردوس الله كورابيو وحي داو عمنا الله عافيو sidoo kale waxaa ii suurgeshay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada saakow qaarkood oo aan la kulmay ayaan waxaan ka waraystay sida ay u arkaan maanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab wareegitaanka ay gacanta ku dhigtay magaalada aadan yabaal walaal marka hore asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaagii إبراهيم عبد الله إسحاق
ibraahim waxaad marka hore ku weydiinayaa sidee ayaad u arkaysaa maanta gacanta ku dhigista ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gacanta ku dhigtay magaalada aadan yabaal waxaan u arkaa guul weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta u soo hooyey farxad weynna waa faraxsanayo oo aan la soo koobi karin ilaahay baa ku maxsan subxaana wa tacaala ilaahay baa ugu maxdelinaynaa uma waxaan u maxdelinaynaa raggii meeshaas weeraray oo gaaladaasa u xasuuqay ilaahay ha guulayina waan leenahay waa gartay bal inta ka soo hiday inta oo ku dhaawacantay maxaad leedahay intay ku shahiiday ilaahay shahaadadu ha ka aqbalo intay ku dhaawacantayn dhaawacooda ilaahay ha bogsiiyo gaaladan ilaahay ha dulleeyo ilaahay ha jibiyo meelihii kale ay joogaan ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka wado rucbi ku rido ilaahay subxaana wa tacaala gul weyn oo taariikhi ah inuu ilaahay subxana wa tacaala meesha maanta ka keeno ayaan ilaahay subxana wa tacaala ka rajaynaynaa aad baa umahadsantahay sidoo kale waxaan la kulmay mid ka mid ah dhalinyarada iyagana ku dhaqan degmada tansaaku aan wax ka weydiiyey walaal marka hore asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا magacaagay محمد حسن محمد maxamed xasan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta waxay la wareegeen degmada aadinyabaal la wareegistaasi ay gacanta ku dhigeen adigu sidee dareenka ayaad u arkaysa arrinkaas dareenkee si fiican ayaan u arkaa ilaahay ku mahadsan guul weyn oo mujaahidiinta u soo hooyta waaye gaalo waa jabtay ilaaha jabiyey guul weyn ilaahay u soo hooyi waaye maxaa laa ii sheegaa degmo oo istiraajid oo guul ilaahay u soo hooyi waaye gaalana waa jabtay ilaaha jabiyey rubi cali allaha ku rido walaalihii eh, goobtaasi oo gacanta ku dhigay maxaad ugu ducaynaysaa walaalahaas waxaan ugu ducaynaynaa waxaan ugu ducaynayaa inaa ilaahay guul siiyo oo garabka ilaahay ilaahay garab siiyo maxaa laa aan u ducaynaynaa maxaa laa ilaahay gaalana ha jibiyo